halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo kow iyo soddonka mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
aroor suuban dhegaystayaal waa khamiis kow iyo tobanka bisha janaayo sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin daadihinaya nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah magaalada laascaano oo cabitaanka shaaha safaf dhaadheer loo galo xilliyada qaar
maqaaxiyi lagaba kici maayo labalaba shaaha lagu ceesheshanayaa oo nin kasta wuxuu leeyahay koobkii hore mid kale igu soo celi qaar waxay leeyihiin dee weyba ilaaweenoo macabin oo mid kale igu soo shub bal ka war waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wiil soomaaliyeed oo lix jir kanada ku tegey oo la musaafurinayo iyo walaashiis oo brime ministerka kanada su'aal ka weydiisay arrinkiisa
Hi, Justin. My name is Ptuma Abdi. I am Abdul Abdi's sister. And my question to you today was why are you deporting my brother? How come you're not stopped?
haye justin magacaygu waa faadumo cabdi waxaanahay cabdulcabdi walaashiis su'aashayda maantay adiga kugu aadan waxa ay tahay maxaad u masaafurinaysaa walaalkay sidee ku dhacday inaadan joojinaynin waxaan halkan nimi markii uu lix jir ahaa aniguna aan siddeed jir ahaa markaas sagaal gelaysa
qodobadaasi iyo sidoo kale xubintii iyo ciyaaraha ayaannu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu wadahadallo la bilaabi doono dowladda kuuriyada waqooyi marka la gaaro xilliga ay ku habboon tahay wadahadal ku dhex maray khadka telefoonka arbacadii isaga iyo dhigiisa kuuriyada koonfureed moon j in ayuu trump ku sheegay inuu maraykanka u furfuran yahay wadahadal uu la yeesho kuuriyada waqooyi bayaan laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay isla garteen sidoo kale muhiimadda sii waditaanka cadaadiska ka dhanka ah kuuriyada waqooyi arrintan ayaa imaanaysa xilli talaadadii hore ay diblomaasiyiin ka kala socda labada kuuriya ay yeesheen wadahadalladii ugu horreeyey muddo sannado ah
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inay u muuqato inuusan u baahnayn la kulan robert muller oo ah guddoomiyaha guddiga baaraya faragelinta la sheegay in ruushku uu ku sameeyey doorashada madaxtinimo ee maraykanka ka dhacday sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii trump ayaa hadalkan ka sheegay shir jiraa'id oo ay arbacadii shalay magaaladan washington ku wada qabteen isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka norway erna solberg wuxuu ku adkaystay inaysan jirin wax wada shaqayn ah oo dhex martay ruushka iyo kooxdii maamulaysay ololihiisii doorashada madaxtinimo ee uu isagu ku guulaystay robert muller ayaa la sheegay inuu dalbaday waraysi uu arrinkan kala yeesho madaxweynaha dalka maraykanka donald trump tirada dhimashada fatahaado dhoobo ah oo ka dhacay gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa gaartay toddoba iyo toban ruux kooxaha gurmadka oo gacan ka helaya ciidamada ilaalada xeebaha maraykanka ayaa arbacadii shalay kordhiyey howlaha baaritaanka ah ee lagu badbaadinayo dadka ku hoos jira burburka hoostiisa masiibadan oo ka dhacday waqooyiga magaalada los angeles ayaa waxaa sababay roobab xoog leh oo talaadadii ka dacay qeybo ka mid ah gobolka california saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in dhimashada inteeda badani ka dhacday degmada montesito ee xaafadaha qaarna waxaa la sheegay inay noqdeen sida webi oo kale howlaha gurmadka ayaa sii socon doona maalmaha soo socda sida ay sheegeen saraakiisha subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasina waxa uu idinkaga imaanayey v o a washington shaaha ayaa lagu tilmaamaa cabitaanka labaad ee ugu badan ee aadanaha cabaan marka laga yimaado biyaha sida ku cad warbixinno caalami ah dalalka ugu badan ee aadka looga cabo shaahiga ayaa kaalinta koowaad waxaa kaga jira turkiga waxaana soo raaca morocco iyo ireland soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha shaaha laga cabo qaaradda afrika kuwooda ugu badan magaalada laascaano xilliyada qabowga dadka ayaa saf u gala maqaayadaha lagu cabo shaaha waryaheena gobolka sool cabdikariim olol ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid ah dadka sida aadka ah u caba shaahiga waxaa la yidhahdaa gaaggaale waxaan ku haystaa bartamaha magaalada laascaanood maqaaxida ugu caansan maqaaxyoon ka mid a magadanka laascaanood maqaaxyadaasi waxaan ku iibiyaa shaaxa aanageela dadku markay salaada subax ka soo baxaan ayay fayl ii soo galaan shaaha waxaanu kii qishiinaa qiimo shan kun oo shan soomaali ah shaahaasi wuxuu dhexan baa ka jirta magaalada fara badan dadkuna shaaha aroortii aad bay u jecel yihiin tahay oo iibinta shaaha si weyn baa laydinka iibsadaa bal ka warran iyo noocyada shaaha aad karisaan shaahaanu iibino waxaa lagu soo raacaa caanaha geela magaalada laascaanood waxaa aad loogu jecel shaaha caanaha geela iska leh dadka kadibna saa daraaddeed bay noogu yimaadaan shaaha aroortii oo kale qofku markuu yimaado dee aadna u dhaxamaysan yahay oo kale bal ka warran dadku waxay u kala badayeen qaab baa jiro koob ka cabo qaar baa jiro laba koob ka cabo oo qaarba siya magarasa shaah oo kaloo ciibiyaan ee dhaxantan ee jirto ee dadku way cabbaan shaaha sidii horena aad bay uga cabbaan wuxuu kala leeyahay shaah layidhaha bigays oo aan liin ku darno shaaha biraadka wuxuu leeyahay caana geyl dadku shaaha biraadkaaba aad u jecel yihiin maxaad caarshe maxamed waxaad iga warantaa dhaxantan dhacaysa iyo cabista gaanfaydhka iyo waarka iyo dadka koodhar fara badan bay sitaan dhaxanina waa jirtaa bal ka warran wallaahi dee waa wakhtigii banaha dhaxantu aad bay u fara badan tahay alasayda horeaanu na soo kacnaa waxaanu nahay dad shaqaalaha oo ka shaqeeya dhismaha shanta subaxnimaanu soo kacnaa marka salaada subax lasoo tukado kabacdi meheladaa laysugu yimaadaa dhaxantu dee wallaahi war ma leh koodharhka iyadoo la sito bayadbaadiyaabaysaa dhaxan daraaddeed markaa gaanfeedhka marka la cabo xoogaa dhaxantu dadka way ka kacdaa maqaaxiyi lagaba kici maayo labalaba shaah lagu ceesheshanayaa oo nin kasta wuxuu leeyahay koobkii hore mid kale igu soo celi qaar waxay leeyihiin dee weyba ilaaween oo ma cabbin oo mid kale igu soo shub bal ka warran waxa weeye mar baad ilaawaysaa adoo laba cabay inaadan cabin aad u malaynaysaa oo adoo gabadhii oo dabkii dul fadhido oo sabaayadii iyo kibistii iyo wixii gaanfeedhka lagu ladhayay samaynaysaa ayaad dul fadhiisanaysaa oo girgirihii u dhaafaysaa mararka qaar waxaa dhacdaa inay maryuhuba kaa gubtaan adoo girgirihii saad usii dul fadhiisanaysaa dabka ugu sii socotid shacbiyad fara badan bay heleen hadda waa aragnaayo dad aad u badan baa fadhiya oo dhaxantaasa layskaga kicinaya goormaa laga kaxayaa markaa marka aroortii bay badan yihin aroortii dadku dee salaad u soo wada ka lahaa dadku soo shaqo tagaan anug dee intaan jiray garan maayo dhaxan tan ka badan banahan dhaxanbana ka dhaxan badan ma garanayo magacaygu waa sii jaan aadan bal ka warra sanadka waxaa laleeyahay dhaxantu waa badan tahay waan aragnaa halkan maqaaxyadan aad joogtaan oo kale waxaa loo bixiya kaamka kaamkana magaalooyinka dee waxaa lagu yaqaanay tuulooyinka iyo goobaha xoolodhaqatadu joogto dee kaamka waxaa lagu bixiyo dhaxantaa faraha badan waxaan u malay sanadkan anu kule kulley sanad ay halkan adugu laascaanood ay ka dhaxan badan tahay kulle anu ma garan karo wallahi dee marbadu aad faaha faraha ku shubanaysaa soraysaa faro aad ku qabada soraysaa waaba ku farxalaataa halkan cabitaanka aad ka dhigan lahayd baad faraha iyo ku kulaysanaysaa qayb ku shubanaysaa qabowga aad dartii hadda waxaan arkaa dee goor hore oo aroor ah dadkuna koodhar bay wada sitaan balshaha ka warran imisaad adigu cabaysa hadda dee saddex saddex iyo laba labo iyo aad saas kulaysid baad mid walba aad sunaysid kii hore waxba kuma tarin shaaba maad cabid kii aad qiiq ku kariya aad u kariya waxba kuma wadiirinaya waxa ku ka qaadaya koodh celin maayo koodhku dhaxan yar buu celiyaa iyo dishahan waxaan wax yar bay diiriyaan moogtay kaba dhaxan waxaan bay isaga anu wadan marka qaarku waxma istusay waanu barafkii la sheegay barayka koo kale waa sunaysa mararka qaarku bal ka warran markaa dadka shaqaalaha uu dhibayaa oo dadka xoogsatadaha markay isu yimaadaan oo kale oo shaqadii si wacan looma raadsan karo bal ka warran shaqadii xaggee looga raadsan kara xilligii shaqada la raadsan lahaa loo kalihi lahaa shaqooyinka shaqooyin badan baa ku habsaamaya dad badan baa soonaya iska badaadoon noloshooda badesh ay xoogsataa ay ku xidhnay baa dhaxantan kaa wada roonaysa shaqada iska badaynaya marka saamayn aad fara badan bay wallahi bulshada dhaxanta ku yeelata wallaahi aad iyo aad buu ugu fiican yahay waa diiriye fiican weeyaan shaahu waa diiriyaa dhaxantu kiciyaa waxaa weeye waana enerji fiican buu ku siinaya dhaxantu waa ka gaajaya badanoo markaa koobkan shaah markaad cabto firfircooni dheeraada iyo waxaad dareemaysaa magaranaysaa dhaxantii uu kaa kiciyo waa run wallaahi qawowgu sidii hore waa ka jeer bedelan yahay cimaad waxaad mudaynays bedeshay marka shaahuna cabitaankiisu wuu kordhaa qof laga qofka halka maalintii laba koob cabi jiray ama saddex koob cabi jiray inuu afar cabo ama uu shan koob cabo maalintii gelinka hore iyo gelinka dambe ilaa habeenka kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada laascaano oo u warramayay waryaheena cabdikariin olol
aroor suuban dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaana waa washington waxaa inagu soo maqan warbixin ku saabsan wiil soomaaliyeed oo isagoo lix jira tegay dalka kanada oo haatan masaafuru sugaya balse marka hore dalkan maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa cambaareeyey go-aan uu xaakim ka howlgalo california si ku meel gaara ku hakiyey amar uu sanadkii hore madaxweyne trump ku baabi'iyey sharci ku hakinayay maraykanka ilaa iyo siddeed boqol oo ruux oo iyagoo carruura si sharci darra a lagu keenay dalkan maraykanka kiiska dhallinyaradan oo loo yaqaan daka ayaa ka mid ah kuwa ugu adag ee hadda horyaalla koongareeska maraykanka haddaba faahfaahin go'aankan xaakimka california ka soo baxay ayuu nuur bukhaari ka waraystay cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka
horta carruurta sidaad ka warqabto waa ilmaha la soo geliyey waddanka iyagoo aan qaan gaarin oo yar yar ah oo aan sharciga lahayn marka markii uu madaxweynahan hadda jira maamulkiisii uu bilaabmay bishii september sano hore ee markii la jooga ayuu wuxuu mamnuucay sharci hore u jiray oo u ogolaanayay ilmahaasi inay waddanka sii joogi karaan shaqayn karaan waxna ku baran karaan ay xuquuq leeyihiin muddo laba sano ah marka mar kastaba waa loo cusboonaysiiyaa oo markii ay laba sano joogaanba waa loo cusboonaysiiyaa marka bishan maarso yay ku eg tahay shanteeda inuu sharcigaasi dhacayo oo uu yiri maaragtay xadaday donald trump uu xadaday september sanadii hore marka jajku wuxuu sameeyey ama xaakimku wuxuu sameeyey wuxuu yidhi lama joojin karo waa in ilmaha loo waa inaad ka qabataan araajida si loogu cusboonaysiiyo inay sii joogi karaan marka ilaa iyo arrintan inta laga xalinayo waa garta marka madaxweyne donald trump durbabo waa uu ka hadlay oo waa uu diiday go-aanka xaakimka marka dhallinyarada iyaga oo caruur ah la keenay maraykanka ee loo yaqaano daaka go-aankan xaakimka ma ka celin karaa masaafuris haddii ay xaajadu gaarto masaafuris wuu ka celin karaa laakiin wax aada u kooban weeye inta ay socoto dacwadu iyo wax ku xiran weeye xaakimku wuxuu soo jeediyey inay america oo dhan meel kasta ha ka joogaan ilmahaas hadda laga qabto araajida marka waxaa dhacaysa kuwo badan xataa inay ama baqaan ama waxyaabo kale oo arjigoodu uu baaqdo ama siyaabo kale ka lumaan waxaas maahane ilaa iyo inta uu xaakimka uu dacwadiisaasi ay hortaal dacwa hortaal wuxuu yidhi waa inay dawladdu mar kastaba araajida waa inay ka qabataa oo cusboonaysiinta sideedii caadiga ahayd ay u wadaa cabdiqafaar congareska maraykanka ayaanan weli go-aan ka gaarin arintan barnaamijkan loo yaqaano daka marka maxay tahay sababta ay u gaari laayihiin go-aan deg dega go-aanka waxay u gaari laayihiin nimankan hadda xisbiga jamhuuriga oo talada dalka xoogiisa gacanta ku hayaya waxay aaminsan yihiin waxay leeyihiin sharcigii obama uu baasgareeyey sharci fiican ma ahayn waa in congresku inta fadhiisto legislation u sameeya ama sharci rasmi ah oo wakti dheer ah oo isku xiraya ilmahan iyo dadka waddanka soo gelaya iyo xuduudaha iyo amniga maaragtay dadka maaragtay ka imaanaya koonfurtaas mexico iyo dhulkaas marka waxay leeyihiin in sharci weyn oo ballaaran laga gudbiya maahe midkan yarka ah oo qolo keliya ku saabsan wax fiican maaha marka way hortaagan yihiin oo ma ogola in laba labadan sano la cusboonaysiiyo waxay leeyihiin waa in hal mar meel la dhigaa marka qolooyinkan dimuqraadiga ama mudanayaasha dimuqraadiga ugu jira congareska iyaguna maxay ku doodayaan oo maadaama madaxweyne donald trump uu dhankooda usoo laaday kubadda dimuqraadigu waxay ku doodayaan horta waa in cusboonaysiintan waa in lasii wadaa waxaan uu laalay oo uu leeyahay wixii ka dambeeya bisha maarso kulligood waa sharcigu waa ka dhacayayo de marka waa in la tarxiilo weeye waxay leeyihiin waxaasi macquul maahay arrintaa jooji oo cusboonaysiintan iska daa ama nala shaqee oo aynu sharci hadiiba baasgarayno hadda waxaa yaala sharci nin senator dimuqraadiya iyo mid republicana ay keeneen oo laysku haysto oo dimuqraadigu ay ku doodayaan sharcigaas waa inaynu gudbinaa hadiiba marka sharcigiina waa laysku khilaafsan yahay oo republicankiina sibay u rabaan dimuqraadigiina sibay u rabaan dimuqraadiguna wuxuu leeyahay marka yaan sharcigaasba horta lala sugina tana daah sharcigaasna aynu aynu markaas aan adress garayno hadhowtadii aan aan ka shaqayno laakiin carruurta hadda hala dahay haddii kale budgetkii iyo miisaaniyaddii iyo waxyaabo badan bay loku yeelanaysaa oo hadda laysku haysto ay leeyihiin gudbin mayno haddii aadan maaragtay arrintan haddaan meel la saarin kaasina waxa uu ahaa cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka waxaana uu u warramayay wariyahayga nuur xasan nuur
dowladda kanada ayaa musaafurinaysa wiil soomaali ah oo isaga oo lix jir ah labada kun iyo kowdii kanada tegay cabdul yuusuf cabdi waxa uu la socday laba habaryaryaashiis ah iyo walaashiis faadumo yuusuf cabdi oo laba sano uun ka weyn muddo gaaban kadibna faaduma iyo cabdul waxaa la wareegay hay-adda caruurta ee maamul goboleedyada ugu qaabilsan ilmaha waalidkooda ay daryeeli waayaan in ay ku caawiso arrimaha daryeelkooda haddii ay suurageli weydana la wareegta hay-addii iyo qoys- qoysaskii mas-uulka ka ahaaba waxay cabdi iyo faadumo ay u dalban waayeen sharciga wadaniyadda ee kanada si ay muwaadiniin u noqdaan intii ay dhallinyarnimadii ay ku jireenna cabdul waxa uu galay dembi loo xiray waxaana uu hadda sugayaa musaafuris isaga oo xabsigiisii soo dhammaystay hase ahaatee faadumo ayaa dadaal ugu jirta inay arrintaasi ka hor istaagto waxa ay fiidnimadii talaadada ahayd shir dhexdii su-aal ku weydiisay ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau jaamac buule jaamac ayaana warbixintan inooga diyaariyey
gabadha la dhalatay cabdul yuusuf cabdi ayaa u eg mid ka faa'iidaysanaysa socdaalka brime ministerka kanada ee uu dalka ku marayo si uu u dhegaysto arrimaha hortaagan bulshada kanadiyaanka ah waxaana su-aal uu baahiyey telefishinka global news ay ka weydiisay xaalka walaalkeed Hi, Justin. My name is Batuma Abdi. I am Abdul Abdi's sister. And my question to you today was why are you deporting my brother? How come you're not stopping it? We came here, he was six years old. I was eight going on nine.
haye justin magacaygu waa faadumo cabdi waxaan ahay cabdulcabdi walaashiis su-aashayda maantay adiga kugu aadan waxa ay tahay maxaad u masaafurinaysaa walaalkay sidee ku dhacday inaadan joojinaynin waxaan halkan nimi markii uu lix jir ahaa aniguna aan siddeed jir ahaa markaa sagaal gelaysa waxaa mas-uuliyaddeenna si buuxda ula wareegtay dowladda waxa ay lahayd xuquuqdeenna oo dhan waalidkeen ayay ahayd waxayna ku fashilantay inayna siiso waraaqihii saxda ahaa ee aannu u baahnayn waxay ku fashilantay in ay noo samayso waraaqihii muwaadinnimada They failed to get us the right paperwork we needed. They failed to get us our Canadian citi- citizenship.
brime ministerka kanada justin trudeau oo uu jawaabtiisa baahiyey telefishinka global news ayaa yidhi First of all, um, I'd like to thank you for coming here tonight. I'd like to thank uh, everyone in the community who has rallied around and uh, shared uh, your brother's story because it's a really important one. And I, and I know I speak for uh, most of us here in this room and indeed.
marka ugu horraysa waxaan jeclahay inaan kaaga mahadceliyo imaatinkaaga halkan caawa waxaan u mahadnaqayaa qof kasta oo bulshada ka mid ahoo ku garab istaagay oo arrinta walaalkaa dadka gaarsiiyey sababtoo ah xaqiiqdii waa mid muhiima waanan ogahay inaan u hadlayo inta badan ee qolkan ku jirta iyo sidoo kale inta badan dalka marka aan aragnay sida uu barnaamijka xanaanaynta u gabay walaalka sidoo kalena aan aragnay sida dhibaatooyin uu wajahayo ay raad ugu yeelatay dad kale waxaan aragnay caqabadaha dhabta ah ee aan nidaamka kala kulmayno waxayna na tustay arrin aanan qaarkeen ogayn in ay ka dhex taagan tahay bulshada qaar balse aan u baahannahay inaannu wax ka qabanno hay-adda caruurta ee gobolka nova scotia ee dalka kanada waa ay qiratay inay qalad weyn ka gashay oo ay caruurtan xuquuqdoodii dhumiyeen markii ay dalbi waayeen wadaninimada dalka kanada si ay ugu biiraan dadka kanadiyaanka ah faadumo yuusuf cabdi oo laba sano uun ka weyn cabdul yuusuf cabdi ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen markii horeba So we came here, and then shortly after we uh, came to Canada, we got taken away from our two aunts and we got placed in permanent custody.
halkan ayaanu nimid waxyar kadibna markii aanu nimid kanada waxaana laga qaatay habaryaraheen waxaana si buuxdana lagu wareejiyey hay-adda caruurta sidaas daraaddeed dowladda ayaa xaquuqda aniga iyo tan walaalkayba la wareegtay habaryaryaalkeenna waxa ay dhumiyeen wax kasta oo xuquuqda sharci ee aniga iyo walaalkay ku aadanaa faarax aw cismaan waa madaxa ururka saaxiibtinimada kanada iyo soomaaliya waxa uu ka hadlayaa dhibka ay leedahay caruurta soomaalida qurbaha ee laga qaato waalidiintood khaasatan kanada ishuegan waa issue weyn soomaalida qurbaha oo dhanna haysta kanada keliya ma aha maybe arrintan hadda dhacday inay em, eh, opportunity weyn u noqoto soomaalida qurbaha joogta oo kanada kow ka tahay inay ku baraarugaan eh, dhibaatadan baaxadda ee la eg tahay Em, marka arrintan waa arrin weyn faadumo yuusuf cabdi oo la dhalatay wiilka masaafuriska sugaya ayaan weydiiyey sida ayada oo ah gabar yar oo soomaali kanadiyaana ay ugu suurto gashay in brime ministerka ay hor istaagto oo ay su-aal ka weydiiso shirka uu reer halafax ku xog waraysanayey I had help, but it was a lot of research. It was me trying to connect with a lot of people who have power. It was basically waxaan helay caawimaad laakiin waxay ahayd baaritaan badan oo aan galay waxa ay ahayd aniga oo isku dayey in aan xiriir la yeesho dad badan oo awood leh waxayna ahayd nasiib in uu yimid meeshii aan degganaa oo aan hor istaago si aan su'aal u weydiiyo waatan faadumo oo ka hadlaysa sida ay u aragto jawaabta su-aashii ay weydiisay brime ministerka canada habeenkii talaadada ahayd I think it was clear to everyone that he dodged my question. He didn't answer my question, and he basically said that they would treat um, that Canadians are fair and that they would treat this case fairly, like they would treat. any waxaan other u malaynayaa inay u caddayd qof walba in uu ka warwareegay su-aashaydii kamana uusan jawaabin su-aasha waxa uu yidhina waxa ay ahayd waxa ay ula dhaqmayaan kanadiyaanku waa cadaalad oo waxay arrintan ula dhaqmayaan si cadaalad ah sida ay galdacwadeedyada kaleba ula dhaqmaan sababta iigu weynayd ee aan u istaagay ee aan ula hadlay waxay ahayd marka ugu horraysa inuu ogaado in uu dhibkan jiro iyo in walaalkay uusan keligiis ahaynne uu haysto qof kale dalka canada waxaa xilligan wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga ka ah axmed dirir xuseen oo soomaali ah faarax aw cismaan madaxa ururka saaxiibtinimada canada iyo soomaaliya ayaan weydiiyey waxa uu arrinkan ka qaban karo sharci ahaan horta arrintan dadkaan systemka garanayn waxay u maleeyaan immigrationku inuu waxaan oo dhan mas-uul ka yahay badan reality ama ficlan arrintan eh, waa more arrin amni oo amni markaan leeyahay waxaan ka wadaa arrin justice systemkii ama systemkii cadaaladda iyo maxkamadihii dhex gasho weeye Een, xeer baa qabtay een, khaladku meesha doonaha ka dhaco xeerka qabtay wuxuu yahay qofku isaga oo aan citizen noqon hadduu dunuub galo waaweyn waxaa dhaceysa in loo diido inuu qofkaasi wadankii citizenka eh, noqdo oo sharci la siiyo markii loo diidana la yidhaahdo dadkii public ahaa loo khatar ku yahay kadibna wadankii asalu kasoo jeeday loo celiyo arrintu marka waa arrin wasaaradda cadaaladda oo canada eh, justice canada ee ku lug leedahay sidoo kale waxa ku lug leh ee canadian border agency oo xuduudaha ah marka hay-adda xuduuduhu ma hoos timaado immigrationka waxay hoos timaadaa wasaaradda amniga oo la dhaho public safety-ga ee canada loo yaqaano sida uu ii sheegay faarax aw cismaan hay-adda xuduudaha canada ee u xilsaaran arrinta musaafiriinta cabdul yuusuf cabdi ayaa aqbashay codsi dadweyne iyo culays uga yimid bulshada maadaama xuquuqda insaannimo ee cabdul ay hay-addii ku shuqul lahayd dhumisay markii hore haddana ay arrintiisu maxkamad hor taallo
aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina waxaa noo diyaariyey jaamac buulle jaamac oo igu wehelayay stuudiyaha dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaana wadajir idinkugu daadihinaya nuur xasan nuur iyo jaamac buulle jaamac haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaara nuur bukhaari mahadsanid jaamac haddii aan ku horeyno kooxda real madrid ayaa gaartay wareegga kuwartarfinalka koobka dalka sbain kadib markii ay laba is arag oo ila dheeshay kooxda heerka labaad ee numanjiya ay ku garaacday goolal dhan shan gool iyo laba lugtii labaad ee labadan koox oo xalay ka dhacay magaalada madrid ayaa ku soo dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah kooxda real waxaa goolasha u saxiixay ciyaaryahan lucas vasquez halka numanjiya uu goolasha u keenay ciyaaryahan gulermo ciyaaraha kalena kooxda alaves waxay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda vermentera viareal waxay laba gool iyo gool ku khaarijisay leganes kulamada kale ee tartanka koobka dalka sbain waxay dhici doonaan galabta iyo caawa barcelona oo lugtii hore barbardhac gool iyo gool ah la gashay seltavigo ayaa caawa garoonkeeda ku marti qaadaysa isla kooxdani halka sbanyol ay booqan doonto levente dhinaca ciyaaraha ingiriiska kulan xalay dhex maray kooxaha chelsea iyo arsenal ayaa ku soo dhammaaday bareejo eber iyo eber ah ciyaartan oo ahayd is-aragga koowaad ee wareegga semifinalka koobka f a kaabka england ayay labada kooxood lugta labaad ee tartankan isku arki doonaan garoonka emirates ee kooxda arsenal afar iyo labaatanka bishan sidoo kale dalka faransiiska waxaa xalay dhacay ciyaaro ka tirsan koobka french cab kooxda baaqi san jermain ayaa u gudubtay wareegga afardhamaadka kadib markii ay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda emines mid ka mid ah goolasha ay ku badisay b h g waxaa rigooro ku saxiixay neymar goolka labaadna waxaa madaxa ku dheliyey ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee adrian rabiot ciyaaraha kale ee tartanka franja cab kooxda khen waxa ay afar gool iyo laba ku garaacday toulouse halka montpellier ay hal gool iyo eber dirtay kooxda unji b s g waxay wareega afardhamaadka la dheeli doontaa khen halka manaco ay fooda dari doonto montpellier xagga suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan fiirino kooxda naaboli ee dalka talyaaniga ayaa bilowday wadahadallo ay kooxda barcelona kaga rabto laacibka garabka midig ka ciyaara ee lagu magacaabo gerard dulaveyo wakiilka laacibkan u dhashay dalka sbain ayaa hadda ku sugan magaalada nables ee dalka talyaaniga waxaana warbaahinta talyaaniga ay ku warantay in napoli iyo barcelona ay u dhowan yihiin inay ku heshiiyaan lacag dhan lix iyo toban milyan oo yuuro oo ay ku kala gadanayaan laacibkan dulafeyo ayaa haddii uu ku biiro napoli waxa ay noqonaysaa markiisii labaad oo uu ku laabanayo talyaaniga horey ayuu si amaha ugu soo ciyaaray kooxda a c milan sanadka labada kun toddoba iyo tobankii ugu dambeyntiina kooxda arsenal ayaa qudaraynaysa in ay ku qanciso weeraryahankeeda alexis sanchez inuu saxiixo heshiis cusub oo uu kooxda kula sii joogayo xilli uu qarka u saaran yahay inuu ku biiro kooxda manchester city tababaraha arsenal arsen wenger ayaa sheegay inuu aad u jeclaan lahaa in laacibkan u dhashay dalka jili uu la sii joogo kooxda alexis sanchez ayaa kursiga kaydka fadhiyey ciyaartii ee xalay kooxdiisa arsenal la dheeshay chelsea dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay nuur dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan dhankii heesaha heesta dhoof jacayl iyo xaawakiin waa tahay heestaa dhoof jacayl iyo xaawakiin ayaan idinku soo dhoweyneynaa si aad inta ka hartay idaacaddeenna haddii eebaha awoodda la yidhaahdo aad ula socotaan
heestaasi dhoof jacayl iyo codka xaawakiin ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeenna subaxnimo waxaa soo jeedinayay anigoo ah nuur xasnuuri jaamac buulla jaamac dhinaca soo saaristana waxa uu ahaa bashiir abeykare tan iyo kulan dambe nabadgelyo
ka